بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol toban iyo kowaad min suurati shucaraa qaaluu an nu'minu laka waاtabacaka alardaluun qaala wamaa cilmii bima kaanuu yacmaluun in xisaabuhum ilaa calىa rabbii low tashcuruun wamaa ana bidaaridi اlmu'miniin in ana ilaa nadiirun mubiin qaaluu lain lam tantahi ya nuuxu latakuunanna min almarjuumiin qaala rabbi inna qowmii kadabuun faaftax baynii wa baynahum fatxan wanajjinii waman maciya min almu'miniin faanjaynaahu waman macahu fi lfulki lmashxuun ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وعين كسو جرني قصص كي أنبياء وعين أسو دبي قوم نوح in ay beeniyeen mursaliinta inuu nebiyullaahi nuux ku yidhi war maweydnaan ilaahay ka yaabay war ilaahay ka yaabay anigana ee adeeca diinta gaarsiinteeda waxba idinku weydiin maya ujro ah ilaahay ka yaaba qaaluu waxay dhaheen marka iyagiibaa hadalkii qaatay sidaa marka u wacdiyey qaaluu waxay dhaheen an nu'minu an nu'minu laka maadaan kuu rumaynaynaa an nu'minu ma rumaynaynaa laka adiga an nusadiquka mayaan kuu sadaqaynaayoo kuu rumaynaynaa adiga adiga mayaan ku rumaynaynaa wixii aad tiri mayaan kuu rumaynaynaa an nu'minu mayaan ma kuu rumaynaynaa laka adiga walxaal ittabacaka adiga ay ku raaceen al ardaluuna kuwii araadishahaa kuwii sufarada ahayoo liitay kuwii fuqarada ahaa kuwii ducafada ahaa aan waxba haysan iyagoo adiga ay ku raaceen mayaanaa ku raacaynaa oo adiga kuu rumaynaynaa suurtagal maaha bay leeyihin waa diidan yihin waa istifhaamin kaaraya an nu'minu laka see ku dhici kadhaa weye iyagu siday u wadaan watabacka xaalay adiga ku raaceen itabaca macnaha ficil maadi ittabacaka adiga ay ku raaceen walxaal ittabacaka ay ku raaceen al ardaluuna ay ku raaceen dabaqadii dadka hoose dabaqadii u hooseysay fuqarada ahayd ducafada ahaa kuwa iyagoo ay ku raaceen marka wa atbaacukana soo kara kale ma ahayn qaaluu an nu'minu laka wa atbaacuka alardaluun saasna markaa isib ah qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi nuux wamaa cilmii wamaa maxaybuu cilmiy aniga ogaalkay ugu ahaaday maadu waa mubtadi cilmi waa khabarkii wamaa ayu shayin shaykiisabow cilmii aniga ogaalkaygu ahaaday bimaa shayga kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna kuwa camal fala aniga waxay camal falaan maxaa ogaalkaygu ka ahaaday waxba kalama socdo weeye inaan baarbaaro waxa u qarsoon waxaa damaa'irtooda iyo qalbiyadooda ku jira iyo acmaashooda iyo waxaas aniga howl i saaran maaha inay ii raaceen ikhlaasiyo ilaahay dartiis iyo inay dan kale ii raaceen arrintaa baarideeda aniga dusheeda ma saarna wamaa maxaybu cilmiya aniga ogaalkaygu ahaaday bimaa shayga kaanu ay ahaayeen yacmaluuna kuwa camalka in xisaabuhum maa xisaabuhum iyaga xisaabkoodu muusan ahaanin ilaa calaa rabbii rabbigay mooyaane rabbigay ayuu ahaaday iyaga xisaabkooda ilaahay baa xisaabinaya ilaahay baa abaal marinaya ilaahay baa daalacanaya saraa'irtooda waxooda qarsoon ilaahay baa daalacanaya quluubtooda iyo damaa'irtooda low tashcuruuna haddaad tihiin kuwa wax dareemaya low tashcuruuna low tashcuruuna daalika arrinkaa haddaad tihiin kuwa dareemaya oo garanaya waa kaasa in xisaabuhum ilaa calaa rabbi low tashcuruuna haddaad tihiin low taclamuuna daalika arrinkaa kuwa og ama dareemaya shucuurba uu ku jiro waxaa la yidhi marka sidii gaaladii joogay xilligii nebiga calayhi salaatu wasalaam ay u dalbadeen waa kuwii reer quraysheed iyo kuwii la midka ahaa inuu nebigu iska iska eriyo ama iska cayriyo kuwa rumeeyey ee ducafada ah ka-annamaa waaba iyadoo sidaasoo kalaayo kuwaana ay dalbadeen waagaas markaasuu wuxuu yidhi wamaa ana nebi nuuc baa hadlaya anigu ma ahi bidaaridi lmu'miniin mu'miniinta kuwa eryaya maahi haddaad dalbateen inaan kuwa mu'miniinta ayee fuqarada aan agteeda ka eriyo oo idinku aad dhibsanaysaan anigu sidaa mid samaynaya maahi wamaa ana aniguna maana ahaanin bidaaridi lmu'miniina mu'miniinta kuwa eryaya kuwa fogeynaya anuu maah majliskayga ka kaxayn maayo xaggaygana ka dheerayn maayo in ana ma ana aniguna maahiba ilaa nadiirun diga mooyaane nadiirkaasoo mubiinun iska cad macna digiddiisu iska caddahay cadaab baan idinka digaya ilaahay qabashadiisaan idinka digayaa digahaas baan anigu ah qofkii adeeca waa badbaadayaa ama shariif ha noqdo qof awal madax ahaa ama mid wadiicoo hooseeya ha ahaado mid jaliilaya mid xaqiira kuu doono ha noqdo qofkii iraaca waa badbaadaya sidaas ayuu ku yidhi iyagaa waxay ahayn kuwan gaalada ah waxay indhahooda ku arkayaan bay wax ku cabirayeen waxay lahaayeen haddii dadkaani macnaha wanaagsan yihiin dee waxa weeyaan dadka waaweyn oo madaxdaabaa raaci lahaa nebi nuux amaa kuwan ducafada aan xoolaha haysan hadday mar raaceen waxay u deliishanayaan inaysan arrintoodu habboonayn qaabkaasi u shaqaynaya wamaa ana bidaaridi lmu'miniin in ana ilaa nadiirun mubiin qaaluu waxay yidhaahdeen waa la wada hadlayaa lain lam tantahi haddaadan ka reebtoonin haddaadan ka harin haddaadan ka joogsan lain lam tantahi kalaa lain lam yantahi la nasfacan soo mahay lain lam tantahi haddaadan ka reebtoon reebtoomin risaalada iyo nebinimo sheegashada rasuul baan ahay aadna leedahay haddaadan ka joogin haddaadan kaloo ka joogin diintii aan haysannay wax ka sheegeeda asnaamtii aan caabudaynay ceebeyntooda arrimahaas haddaadan faraha kala bixin yaa nuuxu nuuxow latakuunanna ahaateen oo ahaateen waxaad ahaanaysaa min almarjuumiin kuwa la rajmiyo kuwa la rajmiyo dhagax lagu arjumo lagu rajmiyo lala dhaco ayaa noqonaysaa waa u hanjabeen dil bay ugu hanjabeen dhagax inay ku dilayeen markaasoo ka quust nebi nuux waa ka quust iimaan inay yeeshaan waa ka quust markaasu wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi nebiyullaahi nuux rabbi yaa rabbi rabbigaygiiyow inna qowmii aniga qoomkaygii kadabuuna ilaahu waa ibeeniye ilaahu waa ibeeniye mar haddii nebigu kama dambays marka u dambaysa cabashadiisa ilaahay usoo bandhigo oo qoladaas warbixin uu ka keeno yidhaahdo ilaahayow kuwo waxay noqdeen aan iimaan laga sugayn waxaa markaa imaanaya iyaga halaagidoodii iyo nebigaa in la aqbalo iyo wuxuu codsaday in laga yeelo rabbi yaa rabbi rabbigaygiiow inna qowmii aniga qoomkaygii kadabuuni ilaahayow waa i beeniyeen imana rumaynin faftax ilaahayow xukun beynii aniga iyo wa beynahum dhexdooda fatxan xugun ilaahayow xukun fadxiga hadda waxaa looga jeedaa bimacnaa macnayaal buu ku yimaadaaye xukumid weeyaan faftax bimacnaa faxkum ilaahayow xukun beynii aniga iyo wa beynahum ilaahu kala xukun fatxaa kala xukumid ilaahayow sidaa aragti nagu kala saar qolada ilaahayow na kala xukun xukunkaada caadilka ah ilaahayow nagu kala xukun sidaas buu codsaday nebiyullaahi nuux calayhi salaam marka fat alfatxu lilxukm shaygii xirnaa baa la furayaa arrinkii isku xirnaa oo isku cabursanaa baa la kala saarayaa markaa fadxiga kaloo furiddaa baa laga soo caariyeysta oo tanaa loo soo caariyeysa harda istacaaraa ku jira faftax baynii wa baynahum fadxan ilaahayow aniga iyo iyagana kala saar buu yidhi wanajinii ilaahayow anigana i badbaadi iyo waman duulka maciya aniga macayga ahaaday oo min almu'miniina mu'miniina ilaahayow wanajinii ilaahayow i badbaadi aniga iyo waman maciya duulka aniga macayga macyadayda ah oo min almu'miniina ku bayaas ilaahu makrigooda iyo dhagartooda iyo kaydkooda iyo shirqoolkooda ilaahu naga badbaadi ilaahay buu beryaday meelo kale waa isaga aayad kale lagu yidhi fadacaa rabbahu annii maqluubun fantasir ilaahay buu beri muxuu yidhi annii maqluubun ilaahu waa laga qaalib noqday fantasir ilaahu ii kaalmee ilaahu ii gargaar nebi ilaahay sagaal boqol iyo konton sano ku dhawaaqay oo wax yar dadka ay ka rumeeyeen oo markaas ilaahay baryadoo yidhi ilaahdo wax damboo ay dhalayaan ma jire ilaa faajiran kafaara yaa faajir kafaaro kufri badanaha maahe cidda wixii ay dhalaan xataa iimaan dambe yeelan mayaan markuu sidaa yidhi oo kor iyo hoosba ilaahay waa ugu yeer har iyo hameenba waa u yeer ilaahayou yeeridaydii falam tazidhum ducaa'ii ilaa firaara ilaahayow yeeridaydina uma ziyaadin ilaa sii cararid mooyaane way ka sii darayaan dee waa suuratu nuux suuraddan oo la yihahdaa jidhe waa qisadu way dheer tahay meelo badan baa qur-aanka loogu sheegay sidaasuu ilaahay ka baryada ilaahay markaas waa kanoo fa anjaynaahu ilaahay wuxuu yidhi waanu badbaadinay nabi nuux iyo waman macahu duulkii miciisaaha fil fulki doon dhexdeed baan ku badbaadin fulkigii almashhuuni la buuxiyey doon la buuxiyey oo yaa laga buuxiyey dadkii isaga rumeeyey rag iyo dumar iyo xayawaanaadka kaloo noolaha intii doonta lagu qaaday doon laga buuxiyey ayaanu wuxuu yidhi ayaanu ku badbaadin alfulk mufrad iyo jamacba hadda waa xabaddii doontaheeda uu samaystay weeyaan uma intaa ka bacdi aqraqnaa waxaanu halaagnay buu yidhi bacdu intaa ka bacdi albaaqiin kuwii baaqiintaha kuwaa doonta raacay markaan badbaadinay kuwii baaqiga ahaayoo soo haray baanu haftaynay oo sidii fircoon iyo qoladiisa biyaha loogu baaba'shay waa kuwaana biyaha lagu baaba'shay waa la baabi'iyey inna fii daalika kaa dhexdiisa waxaa ahaaday la aayatan aayad iyo cibro cibro macnaha aayatan tanwiintu waa cibratan cadiima cibro weyn baa ugu sugan liman tafakara wa tadabbara qofkii tadabburaya oo tafakuraya cibro weyn baa ugu sugan wamaa kaana akaruhum kaan usilaya towkiid wamaa akaruhum muminiina markaasaa wamaa kaana mana ahaanin akaruhum badankoodu muminiina kuwa muminiina maysan ahaanin sideedababa akarunaasi dadka badankoodu maysan ahaanin bimuminiina kuwa muminiina waina rabbaka nabiyullaahi muxamedow rabbigaana lahuwa isaw alcasiizu alla qaaliba weeye alraxiimu ilaahay mid naxariis badan weeyaan subxaanahu wa tacaala alqaalib aladi laa yuqhar weeye allaha aan cid qahri ka dhan jirin alraxiim bilcibaad ilaahay addoommada midka u raxmado weeye ciqaabka ilaahay uma soo dedejiyo intaa qisadii nabi nuux iyo qoomkiisii markii lagu dhaafay waxaa la gelayaa qisadii huud nabiyullaahi huud calayhi salaam kadabat caadun reer caad waxay beeniyeen almursaliina mursaliintii ayay beeniyeen caad waa qabiilatu caad qabiiladii reer caad rasuulkoodii huud ahaa bay beeniyeen waa hal rasuul waman kadaba rasuulan faqad kadaba jamiica almursaliin waa qaacidadaas hal rasuul ciddii beenisaay rusushii ilaahay oo dhan iyagoo beeniyey bay ka dhigan tahay id waqti qaala lahum uu ku yidhi iyaga akhuuhum walaalkoodu huudun huud ah alaa tattaquun war mayeednaan isjiraynin war mayeednaan cabsanaynin alaa takhaafuuna cadaab allah ilaahay cadaabkiisa mayeednaan ka yaabaynin alaa tattaquuna ilaahay aargoosigiisa mayeednaan ka yaabayn markaad caabudaysaan ilaahay cid aan ahayn innii aniguna lakum idinka rasuulun baan ahay mid la idiin soo diray rasuulkaasoo aamiinun macnaha amiina amiin waa aamin calal waxyi baa loo aamin waxa weeyaan naasix baan idiin ahay xagga diinta amiinna waan ahay xaqa iyo diinta iyo waxyiga la iisoo dhiibay mid waxaan ahay amiin ah ama amiinun mushtahirun bilamaana ammaano mid ku caanbaxay baan ahay ee fataqu llaha ilaahay ka yaaba waadiicuna anigana i adeeco amarkayga qaata wamaa as'alukum idin weydiin mayo calayhi calaa tabliiqi dacwa wa calaa tabliiqi risaala wa calaa tabliiqi tawxiid intaa diinka ilaahay gaarsiintiisa min ajrin wax ujiraayo maalaha idin weydiin maayo ajarkaygu in ajriya maa ajriya ma ahaanin ilaa calaa rabbi alcaalamiin caalamiinta rabbigooda boo un ahaaday bes cid kaloo aan ka raadinay ma jiro aayaadka waa la soo celceliyey waxaa lagu tusayaa ana dacwata arusul waaxidatun rususha ilaahay dacwadooda iyo baaqooda iyo yeeridoodu inay hal mid tahay nebi kasta wuxuu yidhi baa laynoo sheegayaa haddii luqadu nebigaas ku hadlay carabi la kuma wada hadlayna baa laynoo nebigaan carabi ku hadlin waa laynoo turjumayaa inuu sidaa yidhi nebi kasta inuu sidaa yidhi hadalkuu yidhi oo hadda innaga sidaan laynoku sheegay wey nebi kastaana ummaddiisa markuu tawxiidka ugu yeero misna waxa ay sameeyaan waxa ugu daran ee xumaha ay ku dhex jiraan tan ugu daran buu ka reebay oo u sheegay oo kala hadlay wuxuu yidhi nabiyullaahi huud atabnuuna ma dhisaysaan waa yaabe waa istifhaami kaari ah bikulli riicin makaan sare dhammaantiis bikulli riicin dariiq dhammaantiis ama bikulli riicin makaan kasta oo sare ma waxaad ka dhisaysaan aayatan binaa'an caaliyan dhismo sare aayaddu waa maxay wax iska muuqdo oo dhismo sarreeye ah dhismo aada u dheer mayaa ka dhisaysaan meel kastoo sare tabcahuuna xaalaatihim kuwa iska caycayaaraya lahwi iyo cabad iyo caycayaar darteed alriic wuxuu yidhi ibnu kaiir almakaanu almurtafic makaanka sarreeye weeye waxay dhisi jireen waddooyinka caanka ah waddooyinka waaweyn iyo meelaha xoogaa taagga ah dhismayaal la adkeeyey oo aada u khatar badan ayay samayn jireen weliba markaa baahi uma dhisanayaane limujaradi lahwi wallacib cayaar iyo iska haasaawe iskaga dhisanaya iyo awood inay leeyihiin ilaa qolooyinkani waa qoladay tiri man ashaddu mina quwa yaa naga awood badan yaa naga xoog badan annaga awoodda meesha ay ka gaareen markaasuu wuxuu yidhi war maxaa wakhtiga iskaga dhuminaysaan dhisma aynaan baahi u qabin oo aa meel kasta ka dhisaysaan maxayt maxaa jirkiinna u daalinaysaan waxaan adduunka wax idin tarayn aakhirana wax idin tarayn maxaa wakhtiga iskaga qaadaysaan arrimo noocaas oo kale ah atabnuuna bikulli riicin aayatan tacbauun wa tattakhiduuna ma yeelanaysaan masaanica mayaa yeelanaysaan masaanic mayaa yeelanaysaan masaanicdaasi maxay tahy meelo biyoqabadyaal ah oo kalbarakat berkado oo kale walxiyaad darar waaweyn darar waaweyn meelo maagadyo waaweyn ah oo biyoqabadyaal ah bay samayn jireen baa la yidhi marka ma waxaa yeelanaysaan watattakhiduuna masaanica waxaa kaloo masaanicda lagu fasiraa watattakhiduuna ma waxaa yeelanaysaan masaanica xisniyaal daydad adag ama watattakhiduuna ma waxaa yeelanaysaan masaanica qasriyaal guryo la adkeeyey intaba waa lagu fasiraa lacallakum kaannakum sidii idinkoo takhluduuna waaraya waxaaba moodaa saa u dhaqmaysaan niman weligood waaraya oo lacallada bimacnaa kaanakum la yidhaha marka lacallakum kaanakum sidii idinkoo takhluduuna waaraya ama lacallakum waxaa mudantihiin markaas takhluduuna saa u waadhaan macnaha lacallakum takhluduuna saa u waadhaan darteed miyaa saa u samaynaysa ka annakum laa tamuutuuna sida idinku aan dhimanayn oo kale marka meelaha waaweyn oo biyoqabadyaalka ah ayay samayn jireen baa leeyihi markaasay waxyaalahaas ayay awood badan gelin jireen waxaa kaloo masaanicda la yihahda alxusuunu lmushayada xisniyada iyo difaacyada iyo daydadka la adkeeyey iyana waa la yidhaahdaa guryaha la adkeeyeyna waa la yidhaahdaa maagadyada iyo biyoqabadyadaas iyo dararka waaweyn meesha darka weyn ah iyana waa la yidhaahdaa baraakaha waaweyn waa la yidhahdaa boholaha waaweyn laabarkadu waa boholo waaweyn oo la qoday taasna waa la yidhaahdaa waidaa badashtum markaa qabataanna badashtum waa qabanaysaan jabbaariina xaalaatin kuwa jabbaariina markii aad wax qabanaysaan oo aad cid ku xadgudbaysaan ciddaas waa qabanaysaan jabbaariina xaalaatiin waxaad falaysaan ficila aljabbaariin kuwa jabbaariinta ficilkooda oo kale ee dictatoriyada ah oo awoodda isticmaalaha oo dadka dhibaateeya tilmaamo saddexa meesha nimankan lagu sheegay mid waxa weeyaan dhismayaal dhaadheer oo iska israaf ah inay dhisanayeen midna waxa weeyaan masaanic inay samaysanayeen xisniyadaas iyo baraagahaas iyo meelaha waaweyn oo ay tusinaysa inay adduunye jacayl uu ku jiro arrimahaasoo dhan baa marka lagu tilmaamay fattaqu llah buu yidhi ilaahay ka yaaba waadiicuna anigana adeeca oo amarkayga adeeca wattaquu aladii allihii ka yaaba wattaquu waxaa ka yaabtaan alladii macbuudkii amaddakum idin siyaadiyey oo idin siiyey bimaa taclamuuna waxa aad ogtihiin waxa nicam iyo khayraad ah oo aad ogtihiin allaha idin siiyey oo idiin siyaadiyey war allaha ka yaaba ka bedel taa hore taa hore oo la duuduubay baa la tafsiilinayaa waana ka bedelin waana tafsiil amaddakum ilaahay wuxuu idin siyaadiyey biancaamin nicmooley iyo wa baniina wiilal mawaashi nicmooleydii weeyaan xoolihii weeye iyo wa baniina ilaahay wiilal buu idin siyaadiyey iyo wa jannaatin beero iyo wa cuyuunin ilo biyaayoo durduraya oo dareeraya intaas baa ilaahay idin siiyey intaas allah idin siiyey allaha ka yaabo innii aniguna akhaafu waxaan ka cabsanayaa calaykum dusheenna cadaaba yowmin yowm cadaabkiis yowmkaasoo cadiimin weyn haddaad ka kufridaan nicmadaas oo aad shukri naqi weydaan waxaan idinka yaabayaa cadaaba yowmin cadiim yowm cadiima cadaabkiis ayaan idinka baqayaa maalinkaa khatarkaa baan idinka baqayaa sidaas buu ku yidhi cadaaba yowmin cadiim qaaluu waxay dhaheen sawaaun mid eg weeye mid siman weeye calaynaa dushayada awacadta nawacdidadaa am lam takun maadan ahaaninaa min alwaacidiina kuwa wax wacdiya xagga yaga waxaa iskaga mid ka ah haddaadna wacdido iyo haddaadanna wacdin isku mid baan ka nahay ma kala jeclin sawaaun calaynaa sawaaun mid siman weeye calaynaa dushayada awacadta na wacdidadaa am lam takun maadan ahaaninaa min alwaacidiin sawaantu maxay ka dhiganta yastawii cindanaa waxa agtayada siman inaadna waanisay iyo inaadana waanin marna wax aadna tiri qaadan mayno meesha ka qaadi mayno u aaba yeeli mayno sidaas bay dheh in haadaa maa haadaa kan aan noola timidna ma ahaanin ilaa khuluqulwaliin kuwii hore khuluqoodii mooyaane wax kale maaha ilaa khuluqul waliin kuwii hore khuluqdoodii waa maxay dhaqankoodii beentoodii khuraafaadkoodii baa noo keentay weligood waxaana la dhihi jiray waa la dhimanayaa cadaab baana imaanaya saa iyo saasaana idinku dhacays kuwa hore kaa horreeyey baa dhihi jiray waxa aan noo keentay ma ahaanin ilaa khuluqul awaliina taas waa tafsiir waxaa tafsiir labaada ilaa khalqul awaliina in haadaa maahda oo khalqisaa loo reebo ilaa khalqul awaliina kuwii hore faraku samayskoodii waxaa kaloo tafsiir saddexaad ah in haadaa maa haadaa muusan ahaanin midkaani ila midka annagu aan ku sugannaha marka iyagaa iska warramaya diinkaan aan haysanno iyo dhaqankaan aan haysanno muusan ahaanin ilaa khuluqul awaliina kuwii hore da'bigoodii iyo caadadoodii iyo dhaqankoodii baan ku soconnaa annagu taasaanu haysannaa wamaa naxnu annaguna ma nihin bimucadabiinana maahin kuwa la cadaabaya maahin laa bacfa walaa jazaa'a walaa xisaaba walaa cadaaba intaa midna ma jiray leeyihi cadaab ma jiro xisaabi ma jidho is-abaalmarin ma jidho qabri la yska soo saara ma jiraan intiiba waa inkirsan yihiin intiiba waa diideen wamaa naxnu bimucadabiin fakadabuuhu way beeniyeen rasuulka ilaahay huudaha fa ahlaknaahum ilaahay wuxuu yidhi markaas waanu halaagnay halaag baa lagu dhufto markii ay beeniyeen dabayshii darnayd reer caad qolaba wixii lagu halaagay waa la yaqaan reer caad dabayl daran baa lagu halaagay biriixin sarsarin soo maahayn caatiyatin dabayl daran baa lagu halaagay waa baabi'een sidaas baa loo gala saas baa lagu halaagay dhibaatadaas baa ku dhacda ilaa fakullan akhadnaa bidanbihi fa minhum man arsalnaa calayhi xaasiban mid aanu ku dirnay baa jira dabayl daran oo dhagaxyo wadata qurura waa qowmu luud wa minhum man akhadathu sayxatu qaylo kuwa ay qabatay baa ku jira waa reer amuud wa minhum man khasafnaa bihi lard dhulka kuwa lala gooyey baa jira sida qaaruun oo kale wa minhum man aqraqnaa kuwa aan haftaynay baa jira sida qoomu nuux iyo fircoon iyo kuwii la midka ahaa sidaas baa arrintoodu noqoto saasaa loo baabi'ey ilaahay wuxuu yidhi inna fii daalika kaa isagaa dhexdiisa waxaa ahaaday la aayatan aayad iyo cibro weyn wamaa kaana akaruhum badankooduna ma ahaanin mu'miniina dee qoladan see loo gala waa la halaagay alam tara kayfa facala rabbuka bicaadin soo ma ahayn alam tara kayfa facala rabbuka bicaad ira'a daati alcimaa aayad kalena waxay ahayd waannahu ahlaka caadan iluulaa caadkii hore caad luulaa iyo caad aaniya baa kala jira waannahu ahlaka caadan iluulaa xabsaha hadda akhriis caad aluulaa camraha hadda akhriis caad aluulaa shucbaha marka waxa weeyaan saas baa ku dhacday wa ina rabbaka rabbigaana lahuwa isagu alcasiizu alla qaaliba weeye alraxiim alla turid badan weeye naxariisasho badan sidaas ba arrinta u dhacday marka halkaas arrintaas waxaa meeshaa ku jira qoladaa saas baa loola tacaamulay arrimahaasaa ku dhacay saasaa loo halaagay wa ina rabbaka lahuwa alcasiizu alraxiim waxaa la gelayaa qowmu saalix qisadiis toddoba qisaa suuradda lagu sheegay kadabad way beenisay amuudu reer amuud almursaliina mursaliintii bay iyana beeniyeen id waqti qaala lahum aquuhum walaalkooda uu yidhi saalixun saalix alaa tattaquuna murmaydna ilaahay ka yaabay innii anigu lakum idinka rasuulun amiinun baan ah fattaquu llaha wa adiicuun wamaa asalukum calayhi min ajrin in ajriya ilaa calaa rabbi alcaalamiin dee marar badan baa intaan lasoo fasiray meelo badan bay inuu ku soo madhay taasna saasaa ka dhacday atutrakuuna buu yidhi ma laydinka tegayaa fii maa haahunaa halkan dhexdeeda waxa ah aaminiina xaalatiin atutrakuuna kuwa laga tegayo mayaatin ma waxaa u malaynaysaan in laydinka tegayo fii maa kii dhexdii haahuna halkaan ah aaminiina xaalatiin adduunyadan in laydinkaga tegayo idinkoo aan dhiman idinkoo iska aamina saasaa u malaynaysaan fii jannaatin jannaad dhexdeed mayaa laydinkaga tegayaa beero iyo wacuyuunin ilo iyo wa zuruucin zarciyaal dalagyo iyo wa naklin geetimireedyo taasoo dalcuhaa ubaxeedu hadiimun uu yahay mid bisil jilicsan dabacsan macaan wa dalcuhaa hadiim wa tanxituuna maqodanaysaan oo madaloolinaysaan min aljibaali buuraha xaggoodana buyuutan guryo miyaa ka daloolinaysaan aamin faarihiina xaalatiin kuwa kibirsan ama faarihiina xaalatiin kuwa maahiriinoo xaadiqiinoo xarifiinoo aad u yaqaan sida wax loo qodo waxa wey niman cimri dheer baa guri caadi hadday dhulka ka dhistaan gurigu waa iska baaba'aya iyagoo weli soo taaganoo nool kaasay buuraha ay ta dalooliyaan bay derbigii buurtaaba guri u ah ama dhagaxyo waaweyn oo aan la qaadi karin bay inta buuraha ka soo rujiyaan bay gurigu ka dhisan yihiin ka dhisan jireen marka faarihiina maahiriina faarihiina xaadiqiina faarihiina badiriina kuwa kibray kuwa maahiriina kuwa xaadiqiinoo aada farsamada u yaqaan idinkoo ah aad ba cumrigood u dheeraan jir midka ka midkaa wuxuu noolaan jiray baa leey saddex boqoloo sano ilaa kun sano muddo dheer buu noo noolaan jiray baa leey fataquu llaha ilaahay ka yaaba waadiicuuna anigana y adeeca walaa tudiicuu hana adeecinina amraalmusrifiina kuwa musrifiinta ee xadda tallaabay amarkooda aladiina musrifiintaasoo yufsiduuna fasahaadinaya fil ardi ardada dhexdeeda fasahaadinaya oo walaa yuslixuuna aan wanaajinaynin waxaa doqoladan waa la yaqaanaa niman waxaa joogay sagaal nina sagaal nin oo dhulka kharibay baa jiray wa kaana fi lmadiinati tiscatu rahdin yufsiduuna fi lard magaalada waxaa joogay baa ilaahay yidhi sagaal nin oo dhulka kharibay magaalooyin badan bay joogaane walaa yuslixuuna aana wanaajinayn nimankii noocaasaa weeye qaaluu waxay dhaheen innamaa anta adigu min almusaxariina baa ka mid kuwa aad loo sixiray musaxariina mubaalaqa ku jira kuwa sixirka lagu badiyey oo aad loo sixiray kuwa ayaa ka mid innamaa anta adigu min almusaxariin saasay dheheen marka qisadana way dheer tahay darsiga dambaan taa ku qaadanaynaa darsigeenaan intaasuu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab